bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay shanta bisha disembar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka puntland ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen lix ka tirsan dagaalamayaasha kooxda daacish ee ku dhuumaalaysanaya degmada qandala ee gobolkaasi bari halkaasoo howlgallo ay ka wadaan ciidamada maamulka puntland wararka naga soo gaaraya nawaaxiga qandala ayaa waxa ay tilmaamayaan in lix ka tirsan maleeshiyaadka daacish lasoo gaarsiiyey degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo warbaahinta loogu soo bandhigay waxaana la sheegay in weli ciidamadu ay kaabiga ku hayaan degmada qandala oo wax ka badan laba bil gacanta ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda daacish oo kol hore ku dhawaaqay in ay la wareegeen gebi ahaanba deegaankaasi qandala ayaa waxaa la sheegayaa dadkii kusu ku dhaqnaa intooda badan inay ka barakaceen magaalada ayadoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan halkaasi dhaqdhaqaaqa kooxda daacish ayaa la sheegayaa in gudaha degmada ay ku jiraan weli halka dadkii halkaasi ku sugnaan ay isaga barakaceen ciidamada puntland ayaana wada howlgallo taxadir leh oo ay ku doonayaan in ay deegaanadaasi iyo kuwa ku teersanba kaga saaraan dhaqdhaqaaqa kooxdaasi dhowaa soo ifbaxday madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku wajahan degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubba waa xarunta gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa halkaasi in kulamo uu kula qaato mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona madaxweynaha maamulka jubbaland uu kala hadli doono xasan sheekh maxamuud arrinta ku aadan hadalkii kasoo yeedhay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee ku aadanaa in madaxda maamul goboleedyada ay soo saxiixaan xubnaha baarlamaanka si loo soo gaarsiiyo magaalada muqdisho looguna sameeyo kaararkooda aqoonsiga axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa sidoo kale inay ka wada hadlaan ama lagu qanciya axmed madoobe hadaladii dhowaan kasoo yeeray madaxda waa dadka doonaya musharaxiinta waa xilka madaxtinimada soomaaliya iyadoo magaalada kismaayo ay hore u gaareen jimcihii lasoo dhaafay waa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo labadaba ah musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka lana tuhunsan yahay in ay dhabarka ka riixayso isutaga imaaraadka carabta halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maxamed sheekh xasan xamuud taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ahna gudoomiyaha guddiga ammaanka doorashooyinka dalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay isa saameyn doonto maalinta dabaaldega ciidanka booliska iyo sidoo kale doorashada dalka ee sanadkan lagu wado inay ka dhacdo gudaha magaalada muqdisho taliya xaamud oo shir jir ayd ku qabtay gudaha caasimadda soomaaliya ayaa ka dhawaajiyey in munaasabada ciidanka ay dhici doonto balse wakhtigeeda la gaabi doono sida uu ka dhawaajiyey ayadoo loo diyaargaroobayo xaqiijinta amniga doorashooyinka dalka oo u sheegay inay tahay maalin sidoo kale muhiim u ah xilli uu warbaahinta la hadlaya ayuu xaamud tilmaamay in ciidanka ay haysato dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha ah sida uu ka dhawaajiyey
oo soo qabtay inta badan aqalkii sare iyo aqalkii hoose xildhibaanadii loo soo xulayay ama laga soo dooranayay haddana gabagaba lagu jiro waxaadna moodaa markaa in bisha december ay noqon doonto yani buliiska bishiisa keliya ma ee buli yan yan wax ka weyn ayaa dhici doona oo ah in maaragtay runtii yani barlamaankii la dhaariyo ay guddoomiye ay doontaan marka barlamaankaasna haddana uu sii doonto marka madaxdii dalka xukumi lahayd marka taasaas noogu muhiimsan inta arkaan qabta taas waay laakiin diyaargarowgii december asna wuu noo socda in la xuso oo xuskii oo iska gaabto waa dhici karta hammigeena maanta oo kulligeena ka wada taagana waxa waaye sidii loo loo loo hirgelin lahaa doorashada ay u noqon lahayd doorasho ay ay ay ku yar tahay ama aanba lahaynba wax yani qaladaad amniga ka dhacay waxa ugu dhib badan waxaa waa ciidanka intaas la eg marka adiga aadan daryeelkoodana aadan haynin wixii lagu maamuli lahaa oo runtii ad cid lagu eegayn ma laho waayo dawladdii ayaa hadda naftirkeeda kabanaysa marka taas waa caqabadaha ugu adag ayay ka mid tahay oo weliba iyadoo lagu jiro xaalad dagaal haddana maalin kasta oo yan daawac iyo qabasho ay iska jirto baahi badan ay iska jirto mushaarkii soo dadaahay marka taas sutweynaysaa maysaa runtii magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa laga dareemayaa diyaargarowga ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka ee lagu wada dabayaaqada sanadkan inay ka dhacdo xarunta dalka soomaaliya ee muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabduqaadir cabdi xaashi ayaa waxa uu beeniyey wararka sheegaya in wasaaraddiisu ay irdaha isugu dhufatay qaar ka mid a jaamacado ku yaala gudaha magaalada muqdisho oo ayagu xirmay dhowaan wasiirka waxa uu sheegay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuura aynan jirin qorshe uga aadan wasaaraddiisa inay xirxirto haatan qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho bolseska noocaas waxa uu sheegay inuu xaq u leeyahay wasiirka imaan doono ama haddii asiga mar kale jaanis loo siiyo uu soo laabto uu ka shaqay doono arrimahaasi si loo tageeyo waxbarashada dalka soomaaliya
in ayagu iskooda xirmeen ya laakiin anagu waan xirnay maaha anagu weli maanaan xirin jaamacadna maanaan xirin laakiin jaamacada ayagu ka baxay weeye suuqi waana process ilo natural natural elimination process ba la yihahdo iyagaa is isbixiyaan markii wad socon waayaan ayadaa xiranta waxaa muhiim ah in la sameeyo higher education commission higher education commission professorada ugu waaweyn oo soomaaliya kasoo jeeda oo adduunka wax ka dhiga kuwa maraykan jooga kuwa inkarna jooga kuwa yurub jooga ayaa la xiriiray inay naga kaalmeeyaan arrintaas dhowrba ay soo jawaabeen wiilkiyaala badan arrintaa wax kala qabano laakiin morally markaan runta ku sheego waxaan isiri inaan inta hadda bil iyo laba bilood ka hadhay doorashadii process kaa bilowno waxaa ka fiican markii dawladda doorasho u dhacdo oo madaxweynuhu la doorto prime minister uu magacaabo oo dawladda la sameeyo wasiirkii markaa meesha joogo hadduu adiga yahay hadduu wasiir kala yahaba arrintaa inuu bilaabo aniga aan aan jeclaystay markaan aad u fikray waayo waxaa rabaa arrin dhowr bilood ugu yaraan soconaysa lix bilood u baahan ugu yaraan marka ugu yaraato ama hal sana gaari ka dhac in qofka bilaabaa inuu dhameeyaa loo baahya ya maaha inaa adiga inta adiga dad adiga maaragtay hayso haddana aad ka tagto marka personally waxaan isir waxaa fiican mandate cusub amaano haysta ama wasiirkii markaas haysta inuu sameeyo arrinta ururka iskaashiga ee loo soo gaabiyo i o i c ayaa waxa uu sheegay in xaalad khatar ah oo dhinaca abaaraha ay ka jirta soomaaliya wuxuuna ururka haatan bilaabay in kaalmooyin loo ururiyo dalka soomaaliya qaybo ka mid oo ay ka jirto abaar aada u daran ururka waxa uu sheegay in shantii sano ee lasoo dhaafay gudaha dalka soomaaliya ayna ka dayin roobabka taasoo sii murjisay xaaladda dadka waxaana ururka ay haatan ku baaqeen in si deg deg ah loogu gurmado bulshada soomaaliyeed ay saameynta ku yeelatay abaaraha baarsan wararka sidoo kale waxa ay sheegayaan in safaarad muddo toban sano ka badan shaqaynaysay oo uu leeyahay dalka maraykanka si dhuumaaleysi aana ku shaqaynaysa la qabtay taasoo muddo toban sana bixinaysay fiisooyinka dalkugalka dalkaasi maraykanka safaaraddan ayaa la sheegay in fadhigeeda uu ahaa dalkaasi gaana ma gaar ahaan magaalada xarunta u ah waxaana la sheegay haatan in la xirxiray wadamo kaloo dhowra ayaa laga baqdin qabaa in safaani ah oo been abuur looga shaqeeya ay ku leeyihiin caalamka waxaana ka mid a waddanka holland warkii aad ka dhegaysanayseen raadio wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaan idiin akrinaya anigu aa saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu